maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga adduunka siddeed iyo labaatanka luulyo waa fursad lagu dardargelinayo dadaalada heer qaran iyo heer caalami ah oo ku saabsan cagaarshowga dhiirigelinta ficilada iyo ka qaybgalka shakhsiyaadka la howlgalayaasha ah dadweynaha iyo in la muujiyo baahida loo qabo jawaab celinta caalamiga ah sida lagu qeexay warbixinta cagaarshowga caalamiga ah ee w h o laba kun toddobiyo toban taariikhda siddeed iyo labaatanka luuliyo ayaa la doortay sababtoo ah waa dhalashadii seynisyahanka ku guulaystay abaalmarinta nobel barais kaa oo helay faydiska cagaarshowga b h b v oo sameeyey baaritaan ogolaanshiyaha in talaalka fayriska sannad kasta laba kun sideed labaatanka luuliyo dadka adduunka oo dhan ayaa u dabaaldegaya maalinta cagaarshowga adduunka iyadoo lagu sharfay dhalashadii tidor baraj wuxuu helay fayraska cagaarshowga b kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii kadib wuxuu sameeyey talaalka cagaarshowga b laba sano kadib maalinta cagaarshowga adduunka oo la xusay siddeed iyo labaatanka luuliyo ayaa kor u qaadaysaa waaciga cagaarshowga fayraska caabuqa beerka oo sababa cudurka beerka oo daran iyo kansar mawduuca sanadkan waa wakhtigii ficilka qofku soddonkii ilbiriqsi kasta u dhiman karo cudurka cagaarshowga la xidhiidha waa inaan dardargelinaa ka hortagga wanaagsan ogolaanshiyaha iyo daaweynta si loo badbaadiyo nolosha loona hagaajiyo natiijada caafimaadka waxaa jiro shan ruux oo fayraska cagaarshowgu leeyahay oo ay kala yihiin a b c d e e si wadajir ah cagaarshowga b iyo cagaarshowga c ayaa ah caabuqyada ugu badan oo keena hal dhibic saddex milyan oo dhimasho ah iyo laba dhibic laba milyan oo caabuq cusub ah sannadkii inkasta oo ay jiraan qalab ka wanaagsan oo lagu ogaanayo iyo daaweynta iyo hoos u dhaca qiimaha alaabta baarista iyo heerka daboolidda daaweynta ayaa istaagtay laakiin gaaritaanka hadafka ah ciribtirka w h o marka la gaaro laba kun iyo soddonka waa in weli la gaaro haddii tallaabo deg deg ah hadda la qaado cagaarshowga waxa uu saameynayaa in ka badan saddex boqoloo milyan oo qof adduunka oo dhan wuxuuna horseedaa in ka badan hal milyan oo dhimasho ah sannad kasta inkasta oo ay jiraan tallaalo looga hortagayo iyo daaweynta dhimashada cagaarshowga ayaa sii kordhaya adduunka c d c ururka caafimaadka adduunka iyo ururada kale oo adduunka waxay aqoonsadeen w h d iyagoo kor u qaadaya waaciga ku saabsan cagaarshowga fayraska culayska dadka qaba cagaarshowga wejiga axmed oo ka mid ah dadka wahlelay xanuunka cagaarshowga ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka uu kala kulmay xanuunka qaar ka mid ah aqoonyahanada magaalada jowhar ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin xanuunka cagaarshowga muddo dheerne aan bukaan socod la ahaa cudurka cagaarshowga takhaatiir walbana aa tagay meel walba aan tagay qof hilib oo takhaatiir ah oo tagana waa baaris igu sameeyane daawo wejigeeda kala le kala nooc oo ii diraayay daawadii marka a isticmaalna waxna aan ka faa'iidinin ugu dambeyntii markii dambe aan raadiyey soomaalinimo diye dhaqan ahaan waxyaabaha markaas ka hortagi karo amba keeni karo amba saameynta uu leeyahay marka dambe waxaa isticmaalay diyaha dhaqanka oo aan isticmaalay deb debkaasoo ah mareer in lagu gubay iyo musbaar oo beerka laigaga qabtay anigoo aada ugu dhibaateysan cuntana aan cunaynin sida cuntada cunaayoo kale matag lablabo beer xanuun xanuun aan dhammaanaynin alxamdulilah marka dambe oo ilaah maad kale oo ilaahay dabka daawayaaga dhigay doctor liibaan siciid cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalka gaboobe ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey saameynada iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada cudurka cagaarshowga iyo hababka ugu fudud ee lagu hortegi karo
cagaarshowga marka laga hadlaayo horta waa viral waxa la yidhaha virisa badanaa keeno isla markaasna asaga wax u kala baxaa nuucyo badan a b c d oo u kala baxaa marka isla markaasna nuuca gooniyaha waxaa jira adig laba nuuc oo aada saameynta bulshada ugu leh oo aada mataqaanaa bulshada in looga wacyigeliyo u baahan nuucaas oo ah nuuca abatitis b-ga iyo abatitis c-ga habatitis b-ga isla badanaa intuu mataqaanaa us qofka ku dhicin wuxuu leeyahay tallaal in qofka bini aadamka laga tallaalo oo ka hortaguu leeyahay badanaa wuxuu sameeya marka habatitis b-ga qofka haddaan laga tallaalin oo isla markaas ku dhaco wuxuu qofka u bedeli karaa inuu isku bedelo nuuc la dhaho abitaiti c oo islamarkaas oo beerka uu saameyn weyn ku yeesho wax la yidhaahba oo keeno hibaato magali aba liver sarosin marka qaar waa keenaa marka bulshada waxaa lagu wacyigeliyaa maanta oo kale inay macnaha sameeyaan wax la dhaho qofkaana talaal qaadan inuu talaal qaato shaqada socota ee lagula dagaalamayo caabuqa fayraska ee adduunka oo dhan iyo tallaabooyinka ah ay dadka qaadi karaan si ay uga hortagaan gudbinta mustaqbalka cagaarshowga b iyo c waa caabuq dabadheraad ah oo aamusan iyadoo si sax ah aan loo baarin u gudbi kara beerka ama kansarka beerka kaas oo saameyn xun ku leh nolosha dadka iyo bulshada